wacan kulligiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno taliska howlgalka maraykanka ee afrika ah ee africom ayaa waxa uu sheegay war qoraala oo ka soo baxay in sannadkan ay qaadeen saddex iyo labaatan howlgal duqayn dhinaca cirka oo ka dhana al-shabaab iyo aisista soomaaliya dhowr gobol oo kala gedisan oo soomaaliya ku yaala waxaa kii ugu dambeeyey uu maraykanku sheegay inay ku dileen in ka badan boqol al-shabaab ah inkastoo aanan faahfaahin dheeriya laga haynin wararkii ugu dambeeyey ee maraykanku ay qaadeen iyo siduu ku dhacay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee cusub ee maraykanka ayaa haddaba wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaantan dowladda maraykanka ay ka qaaday cunaqabatayntii hubka ay saarnayd soomaaliya ayna dowladda maraykanku kordhisay joogitaankooda soomaaliya ciidamada ka jooga haddaba howlgalkan cusub ee soomaaliya ee al-shabaabta ka dhanka ee dowladda maraykanku ay qaadayso ma lagu dhimi karaa awoodda al-shabaab ee ku firirsan gobollo fara badan oo koonfurta soomaaliya ah oo ay awood ku leeyihiin oo gacanta ku hayaan maxaase keenay xilligan waa gundhiga doodeenna waxaana ka qaybgeli doona martida kale ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ahna wasiirka difaaca ugu dambeeyey ee dowladdan doctor ibraahim bursaliid oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada nairobi cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa xarunta daraasaadka ee magaalada muqdisho ee heritage iyo sidoo kale mudane xasan xundubeey oo u dhow daloolo kana faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya dhammaantiinba soo dhowaada waa tahay bal ugu horreyntii haddaan barnaamijka siiyo mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed wasiirkii hore gaashaandhigga dowladda soomaaliya bal kusoo dhowo ugu horreyntii barnaamijka faaqidaada iiga waran aragti ahaan maraykanka iyo duulaanka ka dhanka al-shabaab xilligan waxa keenay bismillahi raxmaan raxiim waa salaamaya khiyaarta kale ku jirta qadka waa la dareemi karaa dabcan xilliga nimankaas oo jahadiidka ee ummadda soomaaliyeed gumaadka u geystay dhibaatooyinkai ugu dambeeyey bisha hadda aan ku jirno bishii hadda aan soo dhaafnay octoobar dhibkii ugu weynaa ee hal incident ama hal meel ka dhaca oo magaranaysaa jeerida wadarta intaa la eg dalka ka dhacday waa qiyaasi kartaa marka ururkaasi waa urur argagixiso ah oon ku ekaan doonin dalka uu hadda joogo oo soomaaliya awalna la arkay inay ka howlgaleen wadamada dariska ah meelo kalena ka sheegtay dhibaatooyin ay ka geysteen marka taas ayaa keenaysa in adduunka dhan iska kaashado oo ma garanaysaa dowladda maraykankuna ay qayb weyn ka tahay la dagaalanka nimankaas argagixisada ah marka wax keenana waxa waxa weeye in nimankaas fidid fididda ay fidayaan iyo dhibaatada ay geysanayaan iyo gabaadka hadda haystaan iyo dowladda hadda jirta ama soo jirtay dowladihii soo jiray oo marka loo fiiriyo nimankaas sida sophisticated ay u yihiin ma garanaysaa baahiduna iska caddahay in dowladda garab laga siiyo in nimankaas sidaa u abaabulan in lala dagaalamo ayay igula muuqataa adigu taasayna tahay waxa keenay maraykanka in ayaguna qeybtooda ka geystaan la dagaalanka nimankaas argagixisada ah waa gartay bal su-aal taasi la mid a xasan xundubey aan siiyo xasanow maxaa waktigan al-shabaab maraykanka inuu si tooso weeraro joogto ah uu ugu sameeyo ciidamadii maraykanka la kordhiyo soomaaliya joogay keenay ayay kula tahay
waa mahadsan tahay waana salaamaya asxaabta iyo dhammaan dhegaystayaasha waxaan isleeyahay maalin dhowo dacdadii dhacday afar iyo tobankii oktoobar dacdadii dhacday iyo tii ku xigtay oo iyaduna aan sideed iyo labaatankii dhacday markii la fiiriyo qaabka isku kalsoonida ah oo ay muujinayaan iyo siday isugu dhowaayeen iyo sida ay u cuslaayeen oo midda zoobane ay aheede hadda gumaad sax ah oo toos ah ay ahayd oo aan la fili karin kaasoo kale inuu ka dhaco meesha kii dambane ay dad badan oo tayale oo heer wasiir iyo heer xildhibaan soo maray ay ku dileen ayaa waxaan isleeyahay in arrintaasu ay keentay dardartaas cusub inay u baahan tahay in laga jawaabo inay keentay waxaa kaloon isleeyahay inay haystaan xog aanan anagu hadda hayn inay heli karaan oo ka badan midda aan haysano oo keeni karta in ay sii odorasaan dhibaatooyin kale inay soo socdaan oo kuwaas lamida ama ka culus waa gartay si lamida sidaasi asna ballaansiiyo madaxa hay-adda heritage ee magaalada muqdisho cabdirashiid khaliif xaashi cabdirashiid
waad mahadsan tahay sahra waana salaamayaa dhegeystayaasha iyo mudanayaasha kale oo ku jira anigu waxaan isleeyahay horta duqeyntan maraykanku hadda uu sameeyey u malayn mahayo inay ay afar tobanka octoobar inay ka argudahayeen oo soomaali u argudahayeen u malayn mahayo waxaan is leeyahay iyagu istraatiijiyadoodii oo ku wajahneyd al-shabaab oo al-qaacida ka tirsan baa dowladda maraykanka labadii kun iyo kowdii baabaar congresku waxay u saxiixeen madaxweynaha inay ciddii alqaacida maaragtay ka tirsanba meesha la arko lagula dagaalami karo oo lagu dili karo taasaa marka daroniskii iyo beriga horena tomahawk missiles bay ku tuuri jireen kadibna daron bay bilaabeen inay ku tuuraan meeshii alqaacida lagu sheego marka iyagoo fasaxaas haysta donald trumpna hadda uu sheegay markuu meesha qabsaday inuu xoojinhayo oo maaragtay dagaalkaas uu xoojinhayo obamana laftigiisuna aada u waday intuu arada joogay baa horta macnaha ayaga hawl america iyo alqaacida ka dhexaysa baa un macnaha nimankan hadda keentay dagaalkuna dagaal hadda ay bilowday ama dardar galay maahan mar kasta wuxuu ahaa mid opportunistic ah oo markay fursad ka helaan oo janis ay ka helaan ay maaragtay weeraraan haddii boqol qof meel lagu dilayna waxay u badan tahay in markaas iyagoo is-abaabulay oo dagaal isku diyaarinaya badana markay weerarayaan baysaska ciidamada amison oo daafaha maaragtay magaalooyinkaas iyo kala duwan ee dalka ku yaala ama kuwaan belidooglo maraykanku hadda joogaan oo ciidan fiican u joogo ama meelaha kale markii la ogaado iyagoo meel weeraraya hadda ka horna jowhar dhinacaasi waa ka dhacday macnaha dhinacaas hirshabeelle waa ka dhacday baa waxay keentaa inay markaas weeraraan marka fursad inay heleen dad meel ku tunsan oo inay heleen laakiin guud ahaan waxa weeye adduunka oo dhan ama afghanistan ha noqoto ama yaman ha noqoto ama soomaaliya ha noqoto nimankan hadda macnaha ay dagaalka ku haya dawladahaas oo tan soomaaliya ay kamid tahay dee diyaarada lagu weeraray laguma dhamaystiri karo madax badan baa laga dilay yes laakiin macnaha un jug baa gaaraysa ayaguna argudasho kale isku diyaarinayaan ama ciidan amisona weeraraan ama magaalooyinka ay weeraraan marka waa un qorshe maraykan oo alqaacide ka dhan ah
waata cabdirashiid halkaasaan usoo socday al-shabaab waxaan ognahay in dhul fara badan oo ballaaran oo ku yaalo koonfurta soomaaliya inay haystaan gobollo ayay si gaara u haystaan qaar ka mida gobollada laisuma socon karo iyo degmooyinkooda xataa ay joogaan maamulada dowladda iyo maamulada kalete federaalka ee maamul goboleedyada marka bal hadda in korka un laga garaaco maxay macnuhu soo kordhinaysaa ayay kula tahay cabdirashiid khaliif xaashi
markaas maraykanku markuu ama nin madax ka ahoo meel baabur ku dhex jira iyo guri lagu sheego way iska dilaan ayagu markaas ninka madaxda aha waa dileen hadda kuwa badan oo askara oo ama dagaal isku diyaarinhayay ama maaragtay meel ku abaabulaa markaas de markaas maraykanku waxay u arkayaan niman cadowa ay haysteen oo qaar laga dhimay laakiin guud ahaan xaaladda shabaab ay dalkan ku hayaan macnaha dadkaas laga dilay ama godan oo hadda madax ahaan jiray ama kuwo kale oo madax ahaan jiray ama kuwaan meelaha ku aan aruursan arrinta shabaabka ma kusoo afjarmaysaa aniga taas ma aaminsani shaksiyan shabaabka laba arrimood baa un mid loo baahan yahay mid waxaa weeye in soomaaliya oo dhan oo weliba dawladahan hadda shirjiro gobolada ka jiraan ama midaan qaranka ha noqoto xog badan oo saasa kama hayaan markii shabaabka meelaha muqdisho ay damcaan meel inay galaan oo iyaga saddex maarata meel wax qarxinaya haddii amisontaa meesha ay ka baxdo dawladan dawlad hadda isku filan ma ahan waayadii marlaba madaxweynuhu dhahayay maarata ciidana u baahanhay afrikaankuna dhahayeen waa baxayna marka shabaabka horta sidaan hadda lagu socdo amisonna kama adkaan doonto dawladuna tabarteeda uma fiicna marka haddii la rabo in laga adkaado oo military looga adkaado waxaa loo baahanya dagaal ballaaran oo shacabka ku jiraan oo culimadan taqaana ila culimadan dadka culimo iskaga dhigayaan dad bay ka tirsanaan jireen oo yaqaanay ama maaragtay u dhuun daloola inay yimaadaan miiska yimaadaan wax ka raadiyaan kuwa maqan ay raadiyaan ka qayb qaataan ganacsiada lacagta baadaa laga qaado dagaalka ka qayb qaataan shacabka ka qayb qaato guryahan ay kuwada dhuumanayaan iyo ciyaalkan iyo naagahan iyo dadkan wax u fududeynaya in dagaalka galaan taas waa la yaqaana waa looga adkaan karaa waa isleeyaha toban sana waa ka qaadatay in nabad laga raadiyo oo baawarka wax laga siiyo sidii kuwii a r s ta baawarka wax looga siiyo loola heshiiyey waxyaabaha ay rabaan oo amison inay baxdo amison ayadaa baxaysa lagala xaajoodo ladhaho amison waa baxaysaa diinta islaamka oo ay rabaan in laisku xukumo ladhaho diinta dalka lagu xukumaya taasna waa la yaqaanaa laakiin midda hadda lagu jiro waa mid iska jugjug meeshaaba jooga maraykankana wuu iska duqduqeyna iyaguna waxbay duqduqeynayaan guud ahaanna dawladda iyo soomaalida kasoo horjeeda soomaalida badankeeduna waa isku daawanayaan dawladduna tabartii loo baahnaa ma haysto marka aniga sidaan haddii ay runta isaga socoto waxaan isleeyahay anaga toban sano ay hadda jiraan sanka kow iyo tobnaad bay galeen toban sano kalena waa soconayaan saa haddii lagu jiro laakiin waxay u baahan tahay change of strategy iyo fikrad cusub oo ama dagaala ama nabada laakiin hadda hab dhexo aan la fahmi karin baa lagu wada nool yahay waa tahay waan gartay booskaaga waan fahmay waad mahadsantay cabdirashiid kalif xaashi waxaan bal dib ugu noqonayaa wasiirkii hore gaashaandhigga intaanan xasan xundubay siinin bal mudane wasiir adiga waxaa tahay wasiirkii gaashaandhigga ee ugu dambeeyey weli booskaaga inkastoon la buuxinin wasaaradda markii aad ka tagtay si dhab ah ayaad u og tahay xajimiga iyo xaaladda al-shabaab dagaalkooda iyo dagaalka ka dhanka ah intaba marka bal adiga aragti ahaan waxaad iga warantaa dagaaladan iyo duqayntan kore ee al-shabaab lagu wado ma tahay kuwa looga gulgaari karo oo macno sameynaya mase sida cabdirashiid ayaad ku fikirto wax badan masoo kordhinayso waa ka yara duwanahay saaxiibkii cabdirashiid samige waa ka duwanahay duqayntaanu wax weyn bay taraysaa waxay taraysaa in awoodoodii la wiiqo in moraalkoodii uu jabo maxaa yeelay meesha hadda la duqeeyey shalay mahadaraad oo gobolka bay ka tirsan waa area la yidhahdo doodaale buur agteeda oo hawd ah oo buurtana galwaay baa la yidhahdaa deegaankaas qofka yaqaana yaqaana oo biyo badan aagaasna ma aha meel maanta iyo berri lug lagu tegi doono waana aagaga ay degan yihiin ayna kasoo abaabulaan dhibaatooyinka inta la eg intaa la eg ee ummadda ay u geystaan hadday ahaan lahayd weeraro ay ku qaadaan xaruma ciidameed ama hadday ahaan lahayd weeraro ay ku qaadaan xarumaha shacabka ay ku laayeen dhacdooyinkii lasoo dhaaftay oo kale marka mar walba duqayntaasu waxay taraysaa ama kaabaysaa dagaalka lagula jiro ee nimankaas cadowga ah oo dagaalkaasna uu noqon doono mid dabcan timekuu qaadan doono suurtagal weeye sida cabdishid uu sheegay in tobanka sano kale lagu sii laakiin aragtidaydu waa waa kaabaysaa waxbayna ka taraysaa alreadyna waa la dareemaya waxa ay tarayso maxaa yeelay hal mar keliya haddii boqol iyo toddobaatan iyo dhowr iyo toban gaadiid ah duqeymo loo geystay looga gubay taas waxay wiiqaysaa moraalkoodii iyo iyo dhibka ay soo abaabulayeen waayahay bal haatan aan siiyo xasan xundube xasan haye horta markii hore arrinta shabaab waxa waaye waa virus waaye virus viruskuna sidiisa hadduu maskaxda galo wuxuu u baahan yahay in laga dhaqo taas waxaa marka shaqo kule dadkii culummada ahay iyo wadaadadii markii hore ku dhiirigeliyay waxyaabaha noocaan oo kale ah iyo intii kale loola kaanshan karo in viruskaas maskaxda galay in dib looga dhaqo ayaa loo baahan yahay qodobka labaad wuxuu yahay bulshadu wax badan oo kamid a shabaab waxaa laga yaabaa dhaqaale inay u dooneen wax badan oo kamidana waxaa laga yaabaa inay bulshada qaybo kamid a ayagoo dawladda ku ku celaynaya ama dawladda ku celiirinaya inay ay u sameeyaan waxyaaba badan u fududeeyaan taasina waa mid ku xiran wadahadal iyo isfaham waxaana isleeyahay dagaal kasta oo la qaado iyadoon siyaasadda laga heshiin oo aan bulshada soomaaliyeed dhexdeeda marka hore aan si si fikri iyo siyaasad iyo aan marka hore howlaha loo xalin oo aan la isaga fahmin dagaalku wuxuu u baahan yahay ujeedooyin loo qaado u baahan yahay marka bulshada wax badan oo kamid ah waxaan dareensannahay inay u hoosaasinayaan u fududaynayaan hawsha ayagoo dana siyaasadeed kale taasna waxay u baahan tahay in xal loo helo waa gartay aan kaa dhex galay xasan xundubey waxaa jirta dadka qaarkood waan garan karnaa annagoo dhan al-shabaab iyo koonfurta soomaaliya dhibaatooyin ka jira dadka qaarkood shacabka waxaa laga yaabaa inay daaleen oo lafahooda ay uga baqayaan nimankan al-shabaaba weerarada ay geysanayaan dowladda ayay qalqalgeliyeen amisom sidoo kaleeto cid walba marka qof maskiina oo shacab oo gurigiisa joogo maxaa waaye waxa uu al-shabaab kula dagaalami karo waa saxan tahay qofka miskiinka ah waxa waxa uu filaya hadduusan markaa islahayn qofkan haddaad la dagaasho waxaad helaysaa gabaad kugu filan ama guul waa adkaanaysaa taas waa waxa aan leeyahay waxgaradka guud ee soomaaliyeed ama ganacsato ama culumo ama siyaasiyiin in layska wareegsto dhibaatada meesha ka jirta waxaan isleeyahay afar iyo toban ilaa afar boqol ama wax ka badan ayaa ku dhintay haddii dagaal la galane waxaa laga yaabaa inayna intaasu dhimateen muddo bilaa inayna dhiman lahayn laakiin waxay u baahan tahay is afgarad ayay u baahan tahay oo ka yimaada bulshada dooday u baahan tahay in la furo waxay u baahan tahay dib ushaysiin haddaan taana la helin marka hore oo istaraatiijiyadaas loo samayn kadib ka horna waxba lama samayn karo waxaa loo baahan yahay dagaal kastoo la qaadayo inay aragti iyo ujeedooyin la ogyahay ka horeeyaan waa gartay waayahay haatana waxaa nagu soo biiray doctor ibrahim bursaliid oo isna jooga magaalada nairobi bal ibrahim bursaliid kusoo dhowow barnaamijka martida nagala qayb galaysa waa wasiirka hore gaashaandhigga mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed xasan xundubey oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ah jooga muqdisho iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa hay-adda heritage oo jooga magaalada muqdisho marka bal adiga aragti ahaan al-shabaab awoodooda ma lagu dhimi karaa duqeymahan ay wadaan maraykanka xilligan bismillahi zahra aada umahadsan tahay saxaabta kalena waa salaamaya dooda igula jirta galabta iyo guud ahaanba shacabweynaha soomaalida ina dhegeysanaya intaas kadib wax badan waxaad moodaa inaanan ka fogeyn asxaabta oo daqiiqadii dambeysa ku soo gaaray wareerahooda waxaa muuqata in saddex arrimoodba ay aada muhiim u yihiin waa mid oo in dowladda dhexe oo xukuumadda federaalka hadda muqdisho nooga dhisano ay leedahay siyaasad guud oo heer qaran oo amni oo la tashi iyo dib u heshiisiin iyo kagorgortan ku timid kana madax banaan ajaanib hadday ahaan lahayn deriska gobolka iyo beesha caalamka oo ilaa iyo haddeer aan la dhihi karin way jirtaa waxa jiraan ay yihiin wax lasoo macmilay oo xukuumadii hore laga dhaxlay markii u dambeysay maamul goboleedyada laga ansixinayeyna aan ogeyn dooda ay soomaalidu ka keeneen ahayd in askarta soomaalida loo qorayaa reer ahaan iyo jifo iyo meel walba ay noqotay mid ilaa new york laga ogyahay waxaasna ciidan ma noqdaane waa ciidan beeleed midda labaad waxaa weeyaan oo dawladda loo baahanya inay ku fakarto iyo guud ahaan cid kastoo danaynaysa in jamhuuriyaddu ay nabadeedii caanaheedi iyo qarnimadeedii u baxdo amni keliya maahane lawada qabta waxaa weye inaan wax ka baranno wixii hore loo soo maray ama annaga ama xataa dalaas kale ee dhibta hadda aan qabno oo kale qabay iyo siday uga baxeen waxaad arki kartaa haddii tusaale ahaan la fiiriyo wixii ka dhacay afghanistan iyo ciraaq iyo dalal kale oo la mid ah inay adag tahay in hay-adahan aandoayn ee hubeysani aan looga rayn karin military keliya ee sirdoon uu muhiim yahay sidoo kalena dagaal siyaasadeed asagana uu muhiim yahay oo gudaha ka bilowda kagorgortankiisa intaan ayaga laftigooda lagu dayin haddii marka heshiis noocaasa dhinaca militariga in lagu soo afjari karo afghanistan baan arki lahayn oo meeshii alqaacide loo maara la-aa isilna ay timid boko haram ay timid al-shabaab ay sii xoogeysay ilaa hataa isil meelaha ka meelo kamid a soomaaliya waqooyiga oo kale dhinaca bariga hadda lagu sheegay inay kusoo lug yeelatay wa tahay waa ta intaana ka bixin qodobka saddexaada muhiimka waxaa weeyaan soomaaliya ma lahan hanaan dib u dhis iyo horumarin oo ay dawladda ku fakartay ama kuwii hore ay soo wadeen ama kan mar walba beesha caalamka dawladda timaada waxay uga faa'iidaysataa inay noocan heshiis oo xalaalnimadiisa aan la isku hubin ay mar walba lagu bushkareeyo oo shir lana lagu qabtay mid istanbul lagu qabtay mid dubai lagu qabtay wixii lamid haddana waxaad moodaa shabaab ma laga rayn karaa ma taagnay la tashi qaran oo jamhuuriyadda in lagu badbaadiyaa loo baahan waayahay wasiirka gaashaandhigga ayaan ku noqonayaa ee hore mudane bal waxaad iiga warantaa howlgallada noocan oo kaleeta ah marka dowladaha maraykanka oo kaleeta ay qaadayaan oo kaba soo qaada ama dowladaha dariska ee soomaaliya jooga qaarkood xataa waxaa la sheegaa sida kenya oo kale duqeymo inay fuliyaan inkastoo waayadan dambe aysi jirin laakiin waayo hore aad ayay u badneyd marka adinka ama dowladda sidee baa loogu soo wargeliyaa sidee bay uga warqabtaa dowladda ma la socotaa howlgallada noocaane ka dhacaya soomaaliya ha dowladda way ka warqabtaa go-aamadana inta maxaa la yidhahdaa madaxweynaha dalka dowladda federaalka soomaaliya ayaa go-aamadaasu ay inta badan ka gaara marka ay noqoto in howla noocaas la fuliyo marka dowladdu way soo maraan madaxweynahana howlahaas go-aamintooda iskale sharciyo ka yaalla ma jiraan haddiiba xataa dad shacab ay wax ku noqdaan dabcan legislativeka ama baarlamaanka arrimahaas u dhowr jeer way ka hadleen hadda sharciyo gooni ah oon aniga aan ku tilmaami karo sharci noocaasa ka yaalla aan ku dhihi karo maan arag lakin hadday jiraanna wa wa waa la heli karaa baarlamaankii iyo legislativeki baa laga helaya hadduu ilahda waa hagaag cabdirashiid khaliif xaashe ayaan siinayaa
runtii arrinta soomaaliya dee dadku isyaqaan gaara ama maaragtay caqli leh runtii waa lagu wada jeedaa qofka ama qurbaha ha joogo oo idaacadahan qurbaha ka dhegeysto ama muqdisho ha joogo ama gobolada ha joogo ama nairobi si fiicana dalkan waxa ka socda loo fahamsan yahay marka waxaad moodaa mararka qaarkood in xoogaa waxa ingiriiska lagu yihahda amnesia ama maaragtay hilmaan xagdhaaf ah in ay dadka isaga dhacaayaan oo qofka isagoo xaaladda ka warqaba haddana uu maaragtay xusuusta ka guureyso macnaha shabaabka xaaladday ku jirto iyo tabartooda intay laeg tahay iyo qaskooda iyo waxooda si fiican baa loo fahamsan yahay dowladdana tabarteeda waa la fahamsan yahay dowladdu marka tabar hadda ma lahan badan oo maxaa la yidhahda waayo laba laba iyo labaatan kun oo ciidan kale oo dad kale ka yimid baa meeshii dowladdii xamarna ku hahaya meelaha kalena hadda waa laisku barbardhacay waa laisku barbardhacay marka sida doctoorku sheegay doctor bursariid uu sheegay si marka dagaalkan dee xaalada hadda lagu jiro si xal loogu helo waxaa loo baahan yahay horta inta aaminsan shabaabka inay khaldan yihiin in laisku aruuriyo marka waxaa loo baahan yahay horta dee siyaasad strategy shabaabka sidii la yeelay shabaabka waa ko- shan kun oo wiil kama badna shan kun oo qof kama badna laakiin waa mintid waxay rabaanna waa yaqaanaan marka waxaa loo baahaya inta kalena inay mintidnimadaas nala timaado ee taladooda isku darsato waxay rabaan la yimaadaan sideedana shaksiyan toban sano dagaalaa la galay ee bal wax micno leh oo wada hadalana lama gelinba oo lama raadinba nimanka niman soomaaliyeed waaye qaar baawar bay rabaan qaar macnaha diyaaradahaas duqeynaya iyo dagaalkaasay eh, ka dhabaqtamayaan Eh, qaar ideology iyo alqaaciday la fikrad yihiin waa garta wax oo dhanna wa- waa in waa in wadahadalka xataa marka si micnoleel looma fiirin marka xoogaa seriousness iyo eh, maaragtay mintidnimo xaaladda aan ku jirno la darsaayo xoog badan oo caalamiya ama donald Waa trump ku- noo keenayo waa ku ama gartay, EU waay.
noo keenayso ama african union ma jirto laakiin soomaalida weli soomaaliyad ka qaban karaa w- hadal iyo diin iyo caqli ina in lagu wajaho waa loo baahan yahay cidna kuma wajahdo Waa gartay.
Qaarada hoteele iska degan yihiin hoteele iska degan yihiin qaarna socod bay ku jiraan magaalo magaalo ugu dhisaan dowladiina ayadoo aan tabar lahayn baa boota ka dhamaatay iyo faan iyo boolxoofto Eh, shacabkiina waxay leeyihiin annaga nooma taalo ilaa markii dambe intii sooba loogu yimid eh, afar boqol oo shacaba laga dilay oo inta kalena laga dhaawacay marka xoogaha dhan dad dhan oo si u wada aniga macnaha labadii kun ilaa hadda aan muqdisho joogay waxaan kus- kugu soo aroorinaa sahray aniga soomaalida si u fakarto waa fahmi la-ay macnaha sababto dad wada khayaali ku nool waaya oo shacabka kii ahaa khayaali ku nool yahay kii Waa dowladda gartay.
ahaa oo khayaali ku nool yahay barnaamijkaas hadda meesha yaalla shabaabka laftigoodana khayaaligay ku nool yihiin marka ani waxaan dhihi lahaa eh, runta ha loo soo dhawaado oo oo markaas ba- baa xalka loo dhawaan lahaa xasan xasan xundube Eh, horta markii hore waa inaan ogaanaa alqaacida sagaashan iyo saddexdii ilaa hadda ayay joogtay oo wax cusub ma aha saddex iyo sagaashanka dagaalkii am- me- meesha yu- ay maraykanka ku yimiday ayay alqaacida meesha yimaadeen waxay ka dambeeyena xeerar kala duwan ayay ku joogeen dowladda hadda jirtana mushkilad ay dhaxashay bay haysaa oo ay ka dhaxashay dowladihii ka horreeyey oo soo socotay oo kuwii ka horreeyana xallin waayeen ayaduna xallinteedu aysan sahlanayn in dusha looga tuuro la yidhaha barnaamij male oo ama ma xallin kartana waxaa ka sahlan in la yidhaha dood qaran la furo oo qof waliba uu isxilqaamo oo la yidhaahdo tala midaysan la keeno oo dowladda iyo inta ku jirta iyo inta eh, aan ku jirinba waxay u baahan tahay tala qaran oo runtii aad u laab xaaran ayay u baahan tahay waxaa jiraa waxa waaye waa wax muddo dheer soo jiray oo ummadda soomaaliyeed dad badan oo kamidane laga eh, ay ku haystaan sariiraha hoostooda ay abeesooyinka iyo masadka ku haystaan oon ognahay waa garta danaha ay ugu hays- danaha ay ugu haystaanna waxay u baahan yihiin in laga wada hadlo ayay u baahan yihiin laakiin u malayn maayo dowladdu in hadda wax dul- lagu dul tuuri karo oo mas-uuliyaddeeda ay qaadi karta ay tahay ilaa waa mushkilad ka horeysay oo aan labaatan iyo shan sannadood waddanka soomaaliya ka jirtay marka waa xal howl guud oo mas-uuliyadna wada saaran dhammaanteen inta dowladda ku jirta iyo inta kale oo aan ku jirin sidaan masaska iyo abeesooyinka aan sariiraha ku- hoostooda ku haysano aan uga bixin lahayn waayahay n bal dib waxaan ugu noqonayaa wasiirka hore gaashaandhigga n mudan cabdirashiid waxaa jirta in duqeymaha goobaha ay ka dhacayaan dad rayida ay ku sugan yihiin qaarkood dhulka la duqeeyo waa dhul n dad reer guuraayo ay ku nool yihiin ay adag tahay xataa in si rasmiya xaaladahooda loo ogaado meelaha duqeymaha ay ka dhacaan marka bal n waan xasuusanaa afghanistan ciraaq dhulka maaragtay wadamada ciidamada shisheeye inta la geeyey korna laga duqeynayo dadkooda shacabka dhibaatooyinka ka soo gaaray bal khasaaraha dadka shacabka a soo gaara sidee lagu baajin karaa haddii duqeyntan ha socoto la dhaho al-shabaab meelba ha lagu weeraro la dhaho bismillah awa waa marka la waxaan dhihi lahaa horta reynta keliya oo horta ma noqon doonta mid horseeda in shabaab looga guuleysto Eh, sida ragga kala sheegeenba waa la qabaa in istaraatiiji guud oo wajahaysa arrintan la helo maadaama eh, shabaabku arrintoodu ay tahay eh, arrin muddo soo socotay haddana eh, levelka ay marayso ay tahay level eh, alqaacidadii iyo eh, dhibaatooyinka levelka ay gaarsan yihiin eh, adduunka kaleba eh, la halmaala marka en, ilaa hadda sabuul gaaristeedu hadday duqeyn ahaan lahayd iyo haddii ciidan centry ahaan lahaa intaba waxaa mu- muhiim u ah mar kastaba in uu jiro coordination ama isku xiraan duulaankaasa haddaan taa la helin marka lagama guulgaarayo ilaa hadda inta duqeymuhu ay socdeen ama dagaaladu ay socdeen een, maalmo dhow ka hor lama arag meel intaasoo shabaab lagu dilay ama intaasoo gaadiid laga gubay ama ilo dhaqaale laga xiray oo ma garanaysa meelaha dhaqaalaha oga yimaado ay ay ku bulaalaan marka haddii aan la helin fursadaha ay iyagu ku bulaalayaan in la xakameeyo ama la xadido eh, dabcan way sii socon doonaan marka haddii loo fiiriyo marka dhibaatooyinka ka imaan kara duqeynta dabcan waxa lagu xadidi karo ama meesha looga saari karo waxay noqonaysaa in xog rasmi ah lagu duulo oon aragno haddaba inta badan duqeynta markay dhacayso xog rasmi ah oo waafi ah oo ayaga wajahaysa shacabkuna ay wax ka soo gaaraynin ayaa duulaanku hadda ku wajahan yahay waa suurtagal in mararka qaar ay ka imaadaan dhibaatooyin shacab soo gaara marka wax wax lagu xadiri karo marka waa in xog rasmia lagu duulo ana aaminsannahay in duqeymaha hadda qolada wada ee maraykanka ah markay arrimahaas fulinayaan aan ognahay shaksiyaadku ayaga taagedka u ahaa ama goobaha ayagu ay magaranaysa taaged garaynayaan in nimankaas shabaab ay ku sugan yihiin ama ay joogaan inay tahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo inta badan waa tahay way doctor ibrahim bursulid sahra waa waa waa waa sida asxaabtaba ay u sheegtay wax yar aan aan ku daro duqeymaha dhibka ay leeyihiin halka la beegsanayo in urur gaara lala dagaalo waxaad moodaa in aan qorshaha lagu darin ama mid qaran ha noqdo ama mid qaran ajaanibta ay wataan gambaalaha qaarkood mararka qaarkood ayagu ishaga ha noqdeene waxaad moodaa inaan lagu xisaabtamin in lala dagaalayo koox meel loogu hagaaga aan lahayn cadow marka laba ciidan ay isfiirsanayaan oo midba midka kale uu cadow yahay oo goobkiisa la yidhaha waa la gata hala xeeladay hala aag bedesho hala isdabar jibiyo madaxa la isla galo midba mar hala baacsada laakiin cadow aan la garanayn aagiisa ma lala dagaalaya dadkuna qorshaha kuma daraan ama annaga ha noqono oo oo jamhuuriyadda ha noqoto ama ajaanibka kale heer gobol ama amisom ama u n ama hataa ajaanibka kale qof qof iyo dalbad loogu yimaado hadda maraykanka uu si un lead uga yahay hogaanka ugu hayo taas waxay keenaysaa marka gaboodfal badan oo in lagu sameeyo dad shacaba oo masaakiina oo waxay galabsadeen aysan jirin oo haddii tala lahaa sheegi lahaa inay ku dhanacsan yihiin inay ku hoos noolaadaan nidaamyada hadda meelahooda ka jira oo al-shabaabka uu ka mid yahay laakiin aan tala la gelin waxaa kaloo jira hanti badan oo ay soomaalidu leedahay ama ganacsi ha ahaadeen oo ha noqoto badeeco ama ha noqoto ganacsataa oo safaya ama ha noqdeen beeraley ama hataa ha noqdeen xoolaha nool ee dadka soomaalida xanuunka ay arintaas leedahay waxaa kamid in xabad kasta oo ciidamada nabad ilaalinta ama deriska ama beesha caalamka ay ku bixiyaan marada qaarkood laga yaaba inay taargetkeeda inta seegto shacablayso iyo hanti qaran oo dadka soomaalida ay leeyihiin iyo xoolahi wax lamida in loo celiya lacagtooda abaana loogu ay daladku qabtaan way halka ciidankii qaranka uu mushaar laayahay uu gar laayahay kaba laayahay istaraatiijiyadii ay dowladii uu ku hawlgalay uu laayahay wax iska soosan aysan jirin waxaan moodaa sabta inay ka quruntay muhiimada ay leedahay in amisom loo sameeyo qorshe ay ku baxdo haddii qorshe ay ku baxdo amisom ay la timaado ama ay jirto waxaa imaan lahayd qorshe dadkuna uu kula wareego amnigiisa sidaasna inay isugu miisaami lahay labadooda arrimadan amni darada kasakoodna arrinka xuquuqlinsaanka ee dadka soomaalidaana xuquuqdooda dastuuriga bani-aadamiyada asaasigaana in qorshahaas qayb ka noqon lahaa xasan walaal waxaan kuu sheegayaa runtii arrimaha duqeynta shacabka horta shacabka in wax gaaraan wax loo baahan yaha ma aha waxayna ku xiran tahay xogta laga soo gudbinayay ku xiran tahay oo lasoo gaarsiinayo ama dawladda ama lasoo gaarsiinayo xoogagan kale ee dawladda la shaqeynaya ama maraykan ha noqoto ama amisom ha noqoto xogtay ku xiran tahay lasoo gudbinayo inay noqoto xog tafatiran oo aan haba yaraatee qof shacaba wax loo geynaynsanayn sababtoo ah qofka shacabkaa qof diri ka dhimato ama uu ratigu dhaansanaya ka dhinto ama caruurtiisu ka dhimato dhibaato xoog laayay ku taha arrintaasi marka anugu waxaan soo jeedin lahaa runtii in arrintaas aad iyo aad looga taxadiro inay habboon tahay dhinacaas iyada ah laakiin waxyaabaha kaleeto oo ku saabsan sida wax u dhaceen iyo sida ay tahayna xogtaas waxaa heli karta dawladdaa heli karta ayadaa loo baahanya marka inay ogaato haddii wax qalada dhaceen isla markii in lagala xiriiro dadka ay ku dhaceen lana xaliyo lagana digtoonaado inay markaa dhacaan waayahay xasanow waxaan xasuusanaa labadii kun iyo lixda xilligii midoogii maxaakiimta dagaalka lagula jiray in dagaal dhulka efentry ah iyo mid cirkaa intaba uu ku socday taasina ay keentay burbur lixaadle inuu soo gaaro gobollo fara badanna laga qabsado markii dambe marka al-shabaab maanta in kor un laga duqeeyo laakiin aanan hoosta hoose dowladda aysan wax horumara ka sameynin dagaalkooda dhinaca lugta ama efentryga loo yaqaano maxay kusoo kordhin kartaa haddaan bal sida kale kuu weydiiyo adiga mar kale xasan xundube runtii waxa waaye mushkiladda soom shabaab horta waxa waaye waa mushkilo annaga dhexdeena ka dhalatay laakiin helaysa dhiirigelin dibadeed iyo dhaqaale dibadeed iyo inay wakiil ka yihiin dad dibadaha jira waaye laakiin waa carruurteennii oo runtii maskaxda laga xaday ama heer dhaqaale ama heer aqooneed ama cid kastoo ay tahayba waa arrin marka aan isleeyahay duqaynta la duqaynayo khalkhalay abuuri kartaa oo waxay khalkhalin kartaa diyaargarowgoodii iyo isku toosnaantoodii oo khalkhalay gelin kartaa iyo inay cabsi gasho oo ay isdhahaan waa laydinku dhex jiraa oo ay in muddaa ay ka ay kalsoonidu ka lunto oo inay dib wax usoo abaabulaan ku adkaato dhinacaas qayb qayb bay ka qaadanaysaa sida hore u dhacdayba saraakiishooda qaarkood dhacdaba laakiin in la xalliyo arrintan oo la nadiifiyo waxay u baahan tahay arrin annaga dhexdeenna ka timaad tala dhexdeenna ka timaad iswaraysi isu daa isu runsheeg badan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay waxa kani inaan si sax ah aan aan u waajahno qofka inta dawladda ku jirta iyo dhinaca kale oon dawladda ku jirin iyo inta udhexayso shacabka dhinaca kale markaan lea mucaaradkan ula jeedaa waa arrinna wada taabanaysa oo dhibaatada ay geysanayaan kalama garanayso shacab iyo dawlad iyo mucaarad kala garan mayso marka boqolkiiba toban waa isleeyahay duqayntaasi waxay abuuri kartaa wareer iyo khalkhal bay abuuri kartaa kaasoo dib u dhigi kara dhibaatooyinka ay keenayaan laakiin haddii la rabo in nabad waarta laga gaaro waxay u baahan tahay xog inaan annaga gudaheena ka helno waddamo badan oo kaasho karno arrimahan soo maray ayaana jiro ka guulaysta oo jazaa'iriya ay kamid yihiin oo haddii la rabo lala kaasho kara qaabka loo waajihi karo waayahay cabdirashiid kalif xaashi saaray horta arrinta ku saabsan baaritaanka iyo waxaas iyo dawladda iyo waxaas ayaan taliy taliyihii nabad sugidda sambaloshada maqaalka wargeyska new york ku qoray warbixin dheer oo ka hadlay awoodda inay dawladdu wax baarto oo weliba wixii ka dhacay meelahan hadda dawlad joogto muqdisho kale ah ay joogto sida aysan tabar ugu lahayn inay ogaato kiimikadii loo isticmaalay iyo wixii dha aada bu ninkaas maqaalkaas ugu ugu dheeraaday inuu ka sheekeeyo xagga macnaha awoodda iyo baaritaanka iyo waxaas walaalkii wasiirka hore markuu ka hadlayay baydhabo iyo dhinacaas iyo duurarkaas ay nimanku ku jiraanna hadda un access waa ma lahan mashruucan mashruuc maraykan waaye isagaa go-aankii gaaray isagaa dadka sababta uu ku weeraray yaqaana isagaa ogaa meesha sababtay u shireen marka strategy iyo qorshe isagu duruufihiisa ku habboon weeye oo isagu in dhawaalaba dagaalkii wuxuu u bedeshay dagaalkaas hawada laga garaacayo ciddii ay ishayaan ciraaqi buu ku qabsaday meelo kale afghanistan buu ku baabi'iyey alqaacida uga saaray baaliban hore looga bixiyey marka istraatijiga maraykan oo askariga maraykanka aan dhimasho loo rabin oo shacabka maraykanka aysan ogoleen in dal kale ciidan kale la geeyo boots on the ground waxay dhahaan in kaba iyo askar socda in dal kale la geeyo shacabkii aysan xamili karin askarigii inuusan dhiman aan la rabin bay waxay istraatajigooda waxay u maaragtay u anfacaysaa meeshay laga soo galo inay sawaariikhdaas ama iyagu iswado ama aan la wadin ay la dhacaan laakiin soomaalidu soomaalidu laakiin strategy kale u baahan tahay oo macnaha isku cadow waan nahay oo shabaab iyaguna way ishayaan soomaalidana way ishayaan laakiin isku daruufo ma nihiin isku dana ma nihiin isku tabar ma nihiin anigu ajandayaasheena ama soomaali wada socota nimankan in laga horgeeyo oo qof kasta qeybta ka qaato oo aada ka qaato oo hadda aan jirin strategy strategigii lagu gaari lahaa oo dawladdan hadda meesha joogta ay ku gaari lahaydna runtii sida hadda dadka qaarkiis ka hadlay ay sheegaan meesha ay ka maqan tahay iyo maxaa la yidhahdaa wadahadalkii lagu in lagu dayo macnaha wada inay xal ka imaan kara lama hubo laakiin aniga waxa baan aaminsanahay in colna waa la yaqaan nabadna waa la yaqaan nin kale farsamooyinkiis iyo waxyaabaha isagoo ku habboon iyagoo sababto ciyaal lagama dilo magaalooyinkoodana lama qarxiyo iyagu intaasoo kun oo kilomitr bay noo jiraan diyaaradaha horeasa u socda kaamarooyin baa ugu rakibeen way u jeedaan labadii meel wada istaagta ninkay u baahdaan godanihii bay u dhaceen baabuurkiisa ugu dhaceen oo ku duqeeyeen inay ragga la socday marka maraykanka qarshayaashiisa aniga waxaan qabaa inaan laisku iyo anaga tan aan laisku khaldin anagu strategy u baahan nahay strategy fiican ma haysano tabar baan u baahan nahay tabar fiican ma haysano qorshihiina lalama inaan wadahadalna lalama gelin markaasaa waxaa moodaa xoogaa habtaas iska un iska de iska oan aan la fahmi karin ba hadda ku jirnaa wat waan habboonaan lahay dadka hadda xilka hayo oo mas-uuliyadda saaran tahay inay xaqiiqada usoo dhawaadaan oo maaragtay dad kale awoodahooda iyo dad kale ajandayaashooda iyo aysa maaragtay aysa ku yaro mashquulin ay dhahaan anagu saanaan hay see waxyaalaha waata waad mahadsan tahay waxaan bal ugu dambeyntii barnaamijka waxaan kusii dhownahay gabagabadiisa dib aan ugu noqonaya wasiirka gaashaandhigga cabdirashiid cabdulaahi maxamed hadda waad kasii baxday wasaaradda oo xilkii wasiirka difaaca waad ka tagtay dabcan wax badanna waad ogtay muddo ayaad kusoo jirtay wasaaradda iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab wasiirka kugu xiga ee imaan doona dabcan wasiir ayaa la magacaabi doonaa maxay tahay talada ku wajahan dagaalka al-shabaab ama ereyga aada uga tegi lahayd galabta
si kooban waxaan dhihi lahaa difaaca magaranaysaa documentiga ama istratejiyadii difaaca dalka ee ku wajahan la dagaalanka shabaab ayaanu diyaarinay oo maamul goboleedyadii iyo dowladii dowladda dhexe ama dowladda federaalka si wada jir u ansixiyeen shirkii ugu dambeeya muqdisho ka qabsoomeyd marka documentigaas ayuu ka helayaa wasiirka iga dambeeya macluumaadka iyo wixii kale ku kordhin u baahana talooyinkeeda iyo sida marba baahidu ay noqota ku qabayna haddii lahadan waa tahay doctor ibrahim bursulid aada umahadsan tahay waxaan rabi lahaa inaan gabagabada uga faa'iidaysto in shacbiyaha soomaalida loo sheego iyo dowladooda iyo maamuladooda iyo xataa bulshada rayidka dagaalka maanta jamhuuriyadda u yaala maaha dagaal al-shabaab waa dagaal weyn oo la dagaalanka al-shabaab uu qayb ka yahay dadka soomaalida waxaa rabaa inay dagaalka ubad lala yimaado ilaahay subxaana watacaala loo noqdo lisafiya korka loo noqdo waxaa rabaa in dagaal laga gala jiro heshiisiin qaran waxaa rabaa in dagaal laga galo in dastuurka la nadiifiyo waxaa rabaa in dagaal laga galo in ciidankii qaranka dib loo dhiso waxa hadda loo joogana la dhoodhoobo la nadiifiyo qabaa'ilkan maamulaysana laga saaray qarannimo la waxaa in dagaal laga galo dadka soomaalida maanta ilaahay hogaanka inay si mukhlifnimo ah oo soomaalinima reer qaran u wada hadlaan dalkana ay samata bixiyaan maraykan daroon uu soo diray nabad lama siinayo inay dadka soomaalida amnigooda ka hadlaan qarannimadooda ka hadlaan dastuurkooda ka hadlaan ina heshiisiintoodana ka hadlaan waad mahadsan tahay xasan xundube adna maxaad kusoo xiraysaa runtii anigu waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed shacabku way ka daaleen dagaallo ama heer mid lagu galay ha noqoto heer wadaniyad ama heer diimeed ama heer qabiil waa ka daaleen waxayna ka aadna waxay uga horumarsan yihiin dad badan oo siyaasiyiin oo arka bulshada ka horumarsan marka bulshadu waxay diyaar u tahay maanta in qorshe qaran oo la wada leeyahay oo dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo bulshada qaybaheeda kale ay iska kaashadaan haddii lasoo bandhigo dadka soomaaliyeed diyaari u yihiin in dad yar haddii laga reebo dad yar haddii laga reebo oo runtii danahoodu meelo gurrucaan ay ka galeen ayagaasna waa laga badan karaa anu sida aan qabo in laga badan karaan qabaa marka waxaan isleeyahay waa ha laga faa'iidaysto basaalka bulshada soomaaliyeed aan ka faa'iidaysano aanala nimaado qorshe isku riix-riix aan ahayn ee qaybsi iyo isfaham iyo maskax furan iyo qalbi furan in lagu wada galo oon laisku riixriixin baa hasha ha laga faa'iidaysto bulshada soomaaliyeed gacmaha ay u furayaan nabad waxaan kusoo xirayaa ugu dambeyntii cabdirashiid khaliif xaashi anigu waad mahadsan tahay waxaan kusoo gudgudeynayaa xasan intuu yidhi waa ila qurux badan tahay oo in qorshe ballaaran oo wadaniya laga yeesho dalkan sida qaran soomaaliyeed loo dhis lahaa dr ibraahimna arabku ku adkeeyey oo horta arrin maaragtay comprehensive ama dhamaystiran oo dhinac dhibu heshiisiina leh dhinac abni leh dhinac maamul wanaag leh ay soomaalida u baahan tahay sidoo kalena shabaabka anna waxaan ku dhihi lahaa shabaabka in ayagana aan u sheego hadda toddoba sana ad jirtaan soomaaliya inay macnaha ay lugaheeda isku istaagto dagaaladiina waa runtii caqabad ugu weyn oo haysato ah marka waxaan kula talin lahaa anigu inaad miiska wada hadalka fadhiisataan oo qaraxan ama wiilasha xaggeena ku dhimanaya ama kuwa halkaan ad ku dilaysaan dalkana dan uguma jirto diintana qeyl uga heli maysaan sidaas darteed inaad miiska wada hadalka timaadaan waa ay dhici karta waxyaabaha aad ku doodaysaan oo ah diin hala isku xukumo iyo amison ha baxdo labadaba inay dowladda soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeedba ay wax wax wax ay diyaar la yihiin wax ku ogol yihiin baawar haddaad rabtaanna baawar marka caqliga unu shaqeeyo unbaa loo baahan yahay oo realityga loosoo wada dego dhammaantiinba si wada jiran waa idinkugu mahadcelinaya shaksi shaksina waa idinkugu mahadcelinaya ka qaybgalkiina barnaamijkan faaqdaa toddobaadka guud ahaanna intaasi ayaan barnaamijka faaqidaada toddobaad kusoo gabagabaynayaa waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guud ahaan martidii barnaamijka igala qayb gashay oo kale ah wasiirkii hore ee difaaca soomaaliya mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed haatanna ku sugan magaalada muqdisho islamarkaasina ah wasiirkii difaacii ugu dambeeyey ee dowladdan soomaaliya doctor ibraahim bursuliid oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada nairobi cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa hay-adda daraasaadka iyo cilmi baarista ee magaalada muqdisho ee heritage iyo sidoo kale xasan xundube oo isna ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska afrika guud ahaana barnaamijkii waa naga intaaye nabadgelyo